joogtay dagaalo dabaaqulay dalkana gobolka boqol dagaalo kala kala kala jara malinka masjidka sababta dagaalo kala jara dagaalo dabanaan iyo dagaalo dabanaan iyo meelo badan dagaalo ku dhiyeen runtii dagaaladaas afjeekanka dambeyti gobolka bugaadii ku dhiyaayeen oo magaalada qaar ka dheeraw ilaa lehero meedheeraw ilaa sharle meedheeraw saddex goobod ama adiisa dagaal ku dhiy marka dagaaladaas oo nimankii murdiidka iyo ciidamo ka tirsan soomaalida iyo meelo dagaalo ka dhexmari marka run ahaantii dagaalkaas ay khasaaro badan linka jeysidi dhibaato badan linka jeysi nimankii murdiidka ahay marka dagaaladaas ku dira run ahaantii waktida ama dagaaladaas yaa gobolka ku sooren
ciidamada ciidamo oo gobolka bokool ku tirsan yo dagaalamay mase ciidamo oo etoobiyaan ah oo kilinka shanaad eh oo deegaanka meleraay ayaa ku gudub dhinaga etoobiya iyo dagaalka galay niinshan aday warka dagaalkaas dagaalkaas meelo kulli abaari afarsa geekayadhi dagaalkaas oo dhaaka gaadi nimanka meeldiidkaahi meelo saldhig kalaaan saldhigyadoo dhaaka gaadi ciidamada haldeeladigaada maayo oo weera ka dhacdeen ciidamo gobolka ku socda iyo ciidamada jara deegaanka oo etoobiya halajarya weeraray runtii eedaninku guuraysay khasaaro badana ku dhiyay lihanti run ahaanti haddii ama kalana maadaama dhibaato badan meelahijdiisi nimanka lafjiidka waktidaa meelaas ka ruuriyahay khasaaro badan balaaran lafjiisidi oo dhimashile dhaawac leh oo khudbadana la ku furadi la ku dhiidi run ahaantii armoyaaran la kafaalo koro waa lagu guuraysay nimanka lafjiidka tantana may kaweydiiyaana dagaala caata dagaalka ku dhihi sabab oo may jarta ciidamo oo etoobiya oo deegaanka kilinka shanaad oo ciidamo beeleed eh oo falaaw deegaanka intii yoona galaan ka dhakaan aan sababta dagaalkaas oo aan bilaawday daraadkii haay intii arrintaasan sabab eh arrintaas may faahfaahinaan noo sii korta ciidamo qabiili eh oo kilinka shanaad ku socdo oo may le raay iyo deegaanka lugtaha la galaya jare
runtii su-aaladan failu sidana soctaanba way baafiishay dadka digada ka nool dadki gordon gordon deegaamadan gobolka boqoolyo way etoobiya dhiganayeen haddii galibwaa sida magaalada caato oo kale atala sheegow haddii bandhow haddii shalkiga mitaan mare xeegarda oo kale saas haddii bandhow degmada caad geed oo kale haddii bandhow rumaanti saasuurta diiga etoobiya iyo gobolka boqool diiga saasanayay way barnaamijkaas naman tanka shanaad ka tirsan mase deegaamadaas dhawdi oo ciidamo taagtaag yahow ciidamo taagtaag yahow iyo wayba deganaayana magaalada caato meel dhow shan kilomitr yaa ya deganaayeen yo weyba ilaaliyaan nabadgelyada deegaankaas ya ilaaliyaan marka arrintii aragtay iyo dagaalka ku bilaawday nimanka al-shabaab sarugsideen shabaabulen ciidamada ayaa maana dagaalka daayan ciidankaas mahayna ciidana ka jira soomaaliya hajeeda mahayna wayba ilaaliyeen haddii jiro haddii jirto biya ilaaliyeen oona kilinka shanaad kilinka gobolka boqol haddii la liyin sidii socotaan haddii biya ilaaliyeen nimankan waa wayna socotaanaysin laakiin kenya oo kale dagaala ka daadeen etoobiya oo kale dagaala ka daadeen jabuuti oo kale dagaala ka dhaceen ciidamada oo macnaha amasom hud afrikaanka ciidamada hud kulli dowladeeda meelhoon wayba iska dayayana macnaha in dagaal ka qaadan dagaalka saasa ka qaaday dagaalada baa ka dhamaan ilaa soddon qof ciidamada iyo meelo ka jiran intaas way ka qaadayn haddii kaasi gaafdaradaas iyo nidaamka martoriyo saa soo dee hadii marka haddii oo ciidamadii bisaas weeraan ciidamadii oo kanka shanaad hadayn ciidamadii soomaaliya dowladda soomaaliya yoonata loo taageysay maadaama al-shabaab dagaalkala gelay kan dagaalka tasaasa ka bilaaway insha allah waana ilaa wakti dambe ilaa meelkukule waan la socon doonaa laakiin majeerta macnaha ciidamaha kaa geliyey gobolka boqola kaa geliyo oo etoobiya ku qoy majera majeerta arrintii arrinka sheegi waa
tantana may baas ka waraysaan degmooyinka dhamma sida degmada tiiglow tuulooyinka abagbeeda algaras ilaa iyo may mada waraaba ini nimankan badanaaba mayla raay dhibaatooyin shacabkii caanaha intiyo unjeysida shacabkii caanaha sheenafada magaalada xudur intii unu qabateenka hayan may maysanku gohun oo shacabkaas oo caanadii iyo ganacsigii horumarkii gobolka bakool isanka shal furufadeen hooba dawladda dhexe garabsan sii maadaama dawladdii oo oo ka horreeyey oo mayla raay nimankan oo nabadiidkiisa inkasaasan yoon xarakada al-shabaab inaiskasaayan oo mayla raay gobolka dhibaatooyinka haay un ogna oo baadki iyo walwal bandiday jidadka lagooyada kasoo biyey may sabab eh oo isin unku horseeda waayteen gobolka unku safeeyo waayteen maysan xaqrahoy intii is jidadkiyo sinsurumaan isina magaalada gudaashay ka jartaan runtii haddii dilamabadood iyo sidibadood dhan ayaa ciidamada dowladda soomaaliya kaaya gobolka bokool aruntiisii ciid muunkumade runtii aragti aan su-aal miilaka jartu armaya suula sidan diinga darkan waa dowlad alate dowlad soomaaliya alate armaya wala koos galeeyay oo nimankan nabadiidka diidamada kureey waay run ahaantii haduuna dadkii dowladda talaaymasa shacabka gobolka boqol matalaya duulana oo masliintiya taana way sheegayaana dowladda soomaaliya sababtoo ah dadka dhibaatada ka dhigay faa'iide wayba wayba muhiim inay hayada ku horay nimankan al-shabaabka ee dalka baadkahaysada dhibaato badan ka bobadi ganacsi ma ogolayna horumarna ma ogolayna nolokan ma ogolayna dadka gaalayaw aniyo anay macnaha warkas geengooda gordan walyolankii ke walaya gorowda gorow qorsheedanu jiraan dhibaatadaas wayba runtii dadka shacabka wayba andaboo nimankaas in dalkan qoray iyo dalkiyo arrintaas runtii degaana ma hayno degaano badan haddii hakimirtan oo gobolka jiis ku socdo meel degaan ku socda male gobolka gudaajiye meelkada degaana kala jeelma marka galantaas wayba amazon iyo ciidamada soomaaliya oo gobolka boqol degaana kala jeelan warbaamiyadan walka guulaysa rumahaantii inshallah waxajeena wala dambeeyay ka guulaysan doona nimankaas oo macnaha dadka suugay shacabka meel alla meeliyo ruuna ani wala xagalaayana mase noolan diiday waybaa dabdiidka awoodlamaha keliya waybaan baahanyaha dowladdaha oo garabsiida ciidamada soomaaliya tilooda oo taakulayta waraajir dhamaastirta ciidamada saalmidiyo iyo kulla garabsida dhamaastirta intaasaan baahanta run ahaantii intaas haddii la helo dowladda wadaan sheegay aragtiya arrintaas dheer way baahanyahani gobolka dhammaantii la wareey doona insha allah marka dhibaato badan qabaayna dalka abaara ku jirta abaardasyoon sababe sheena sababta laakiin noon sababe nololama ku jirta dadki maatada dhammaanahayeen dad reer baadiya soddon guri soddon guri oo muguuriyaalaya la gubiya tiyo gurin soddon guri oo muguuri leh dadki baadiya ku gubo-een may guban may odurgaagaashin degantin may kiiloon degantin may macnaha degantin waajid agaashin degantin umati darkilaha keentan guureen meelan guureen male iyo barakiyoay daaqos markawudan baaniya nimankaas digaal oo macnaha wadan baaniya si macnaha shacabka iyo ciidamada iyo dowladda soomaaliya kordaas baaniya insha allah umada degaana mada iyada degaana mahayna wayna baaba'ana waa garabaan ba'ana dowladdan ku ba'ana waxyaalaha dagaalan dhacayno tawjuha dhacdaas walba nin sheegay inaa dowladda soomaaliya inuu kooti rumaanaasi insha allah waan dilaalo inaan dilaya ogle inta dowladda soomaaliya federaalka ku dhiifatay goboladan oo special gobolkan gobolkan bakool inti meel raayo hindho ku laabadeen xildhibaanadii in dadka deegaanka ku jeedinayoona oona saas oo kale mas-uulan isku saarna gobolka tan kale shacabka oo gobolka bakool may u dareemoyne ini aynu qabateen dhiniga al-shabaabna lakukahaay dhinigii kale dowladiina garab ansiyaana lamaada dhiri lamaada dhini kugubideen tan kale may baas ka waraysaa degmooyinka dhama sida degmada tiyeglow tuulooyinka abagbeeda ceelgaras ilaa iyo may mada waraaba ini nimankan badanaaba mayla raay dhibaatooyin shacabkii caanaha intiyo unjeysida shacabkii caanaha sheenafada magaalada xudur intii unu qabateen ka hayan may maysanku gohun oo shacabkaas oo caanadii iyo ganacsigii horumarkii gobolka bakool isanka shal furufadeen hooba dowladda dhexe garabsan sii maadaama dowladii oo dariska hayd isan gacan saar leetiin may walanka qobod waytan waa dhalinyaro yaryar oo deegaanka ee oo intara badanaynin walaa isin sin hor surugna caqabada oo may la raay maadaama aysan dawladii oo xuduudda dariska lahaytan na garabsiinka sii hoyta may siinku reebahoyo oo gaab ah oo arrintaasiinku waxaa yarahoy runtii saaxiib arrintii dagaalal kala jira maantii ciidama dagaalamaan sida ugeeda oo kale loo jira ciidamada yaseeyn eegaas oo kale waseeyn degmo hatan seena oo ciidamada ilaa hatan seen wada degmotiiba jirata shaqaawdeena go-aan soo go-aan waqtada wanayn seena taasana oo go-aanee taasana oo gohon oo kaalmayslaana ciidamada ama soo marta luhuumna oo deegaanka nasuuga noo kaalmayslaana laakiin insha allah wayba noo go'ona nimankaas nabadiidkii waa ay ususuudeen waan socdo mee asiga dagaala kala gelna sidii hor mee caamadii dadkibaadi atigu isbedel badan ku jira marka insha allah wayba rajeynaa in deegaamada gobolka boqor harumoydi degmooyinkii tuulooyinkii iska furna go-aanka ilsaaso dowladda soomaaliyadka kaalmo ku fadaan haddinu kaalmo kulnoona okay furaan haddinu kaalmo kuhaynna uniska kala galaana furaan insha allah ballan waaya taas ciidamada inayna saasala galna arrintaadnoo goonte waa dadkan wayba hornimadu wayba muhiim maaha in nimankaa nabadiidka la kuray shacabkan taasaan danka dantidan taas orintii ogol danimagaa kuray musiba dantin gorsifay arrintan magorsidow horayaan mahaysan mandhaga ganacsiga kusooda dhibaato badan ku jirta harumus manaha harumaan iyo kasi huwanda ummati wayba hadii waay wayba kiilaay wayba lelee ku guuranta intay guuraan dadka dhulkiga dhulkiyoole leeya kama kalaysay dhulka kamayid wayba leeya garasay ku guurayay qooba dawladdaas oo kaleeya garasay ku guurayay qoobaas oo dadkiga ku guurayay tiilaha ku guurayay salay adalay guure dadki salay adalay guure marka dadkaas muhiimta wayba ah aniga dhulkulu ku dhowd waay insha allah una hoolasa ka jarna aramoyana waa ka guuraysan doonaa haddii lahay insha allah meesha fasaha ku faa'iidaysay aan ka baxday aysiinka ku madaysay jaanibaha banaanka jira oo dalka ninkooda masugulo gacan qabday dhibaato badan ku jirta hata dayba ciid macnaha garabaa maysay dad banaanaa jooga dhowr qofaada macnaha dhowr mara walaadirin lacag kasoo dhacay usbiraayt dadka maatile deegaamadiisa war badan maysa gabi maadaama ay lacagdan atimili ka shaqeysa dalka gridis ka shaqeysa oo war badan maysaayen wayba qooslaan dad tijaarigaha gobolkan boqoran dhawdi wayba qooslaan inanka kamaanaqaana waxyaalaha iyo adka tilaaba dhaalin kamaanaqaana tankan wayba qooslaan aan isticmaalan deegaanka wacalla walaay siin iyo hooba iyo baarjiga wacalla walaay tabartee wayba qooslaan aan garabsiin waalahood oo dhibaataysan dhibaato badan ee culuukan kahay aniga macnaa garabsiin kulan walaayeen wala kulan dhinaca dhaqaalaha dhinaca hadallada dhinaca baraarujinta dhinaca wacyigelinta warkaasina macnaa way furaan garab musliman intaasasna qoosle inana maasakin